wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle ee magaalada jowharka qobatay aqoon isweydaarsi ka saabsan ay mudnaanta xeelado dhimista khataro deegaanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka hirshabeelle ayaa furay aqoon isweydaarsigu kaaseyta oo ay ku qayb galeen qeybo shaldumug ee bulshada ee jowhar agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinkii aan kahorreyntii ku hadalay furitaanka weynuu sharaxay ahmiyadii in leta aqoon isweydaarsigu dadka ka nool degmada jowhar waxaan u fadhinaa insha allah inaan ka wada diskaas garayno prioritiga waxyaalaha hortubinta u leh arrimaha la xiriira yareynta khataraha musiibooyinka iyo sidii aan input idinkaga helaynin istraatiijiyada wasaaraddu ay diyaarinayso ee la xiriiro wax loo yaqaano drr ama disaster risk management insha allah inaas ayuu ku saabsanaan doonaa kulankeenna waxaan rajaynaya insha allah inaa maskaxdiinna iyo aqoontiinna iyo fahanka ka haystaan local contextiga inaan ka faa'iidaysano oo aan dhammaan aan la wada imaano qorsho maangal u ah sheeg degmada tanjuar iyo guud ahaan hirshabeelle insha allah wasiirka ayaa noo furi doono prestation ayaa jiri doono kadibna waxaa noo xigi doona hadduu ilaa yidhaahdo inaan groupis u baxno oo aan insha allah su-aalo ka mid ah su-aalaha aan isleenahay waa muhiim inaan insha allah ka wada jawaabno oo ka wada shaqeyn cumar maxamed cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka hirshabeelle iyo dadka ugu qayb galaayanka baaqayniyo ku faa'iidaysadaan aad ayaan ugu faracsannahay inaad mar walba na soo ajiibtaan ayadoo laga wada shaqaynayo danaha hirshabeelle gaar ahaan yareynta khataraha iyo barnaamijyadeennii hore oo ahay ayagana ee leexsashada gargaarka marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan maanta nagala soo qayb gashaan shirka muhiimka ah siduu agaasimaha sheegay shirka maanta shir badan oo wasaaradda ay idiin soo gudbinaysa ma aha waa in waxa fikirkiina ee maanta la qaato edag in gruub gruub loo fadhiisto kadibna wixii adig idinka soo baxo iyo wixii wasaaradda ku darto saas hadhow sharci ku noqdaan saasaan rajaynaynaa hadhuu ilaa yidhaahdo marka waxaan idinka rajayn doonaa in uu fikir wanaagsan ee anfaca ummadda reer hirshabeelle gaar ahaan ummadda reer hirshabeelle guud ahaan soomaaliya anfaco mid inuu noqdo saas darteed shirkeenna maanta wuu inuu furan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aqoon isweydaarsigu oo dareero doono muddo saddex maalmood ayawayba intis badan lankudow hadoone mudnaanta xeelado dhimista khataro deegaanka